habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa sabti waana sagaal iyo labaatanka bisha disembar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka saacadda bariga afrika waa toddobadii fiidnimo halka washingtonna ay ka tahay koob iyo tobankii barqanimo waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali com iyo weliba sidoo kale efrimyada qaar ka mida magaalooyinka geeska afrika waxaana idaacadda caawa si wada jira halkan idinkala socodsiin doona jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta muddo kadib kulankoodii ugu horreeyey yeeshay miisaaniyadda qarankana ka dooday markaan guddoomiyihii bangiga lacag wuxuu ka akhriyey oo lacagtii marun ka jiray lacagtii saas ahayd baalansigii ka haray oo oo halkan loo kugu sheegay inay shan iyo toban tahay shan iyo tobankaas miisaaniyaddan hadda la wadana kuma jirto miisaaniyaddii laba kun toban iyo sideedna kuma jirin habraac kastaba ha ku isticmaalaana baalansiga haray halka uu ku dambeeya noo sheegaan baa rabaa waxaa kaloo aan idiin haynaa dowladda soomaaliya oo wafti kale dhex gala waanwaana ka dhex dhaliya u dirtay beelo ku dagaalamay gobollada dhexe arrinka galabta aan u soconno waa colaaddii ka dhacday dhinaca gelinsoor gaar ahaan ka dhacday agagaarka meesha layidhaahdo kaxandhaale soo noqodkeennana insha allah waxaan ayadana geli doonnaa oo aan xal ka raadin doonnaa inkastoo haddaba aad loola socdo oo loo diray ciidan kala dhex gala labada beelood waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imanaya deegaanka goofgaduud ee gobolka baay ee soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal saaka halkaasi uu ku dhex maray ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiyada ururka al-shabaab dagaalkaasoo ay ku dhinteen in ka badan labaatan qof halka toban kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha ciidamada koonfur galbeed ayaa v o eda u sheegay in dagaaladaasi ay kaga dhinteen sideed ka mid a askartooda islamarkaana afar iyo toban ka mid a al-shabaab ay iyaguna sidoo kale ku dhinteen deegaanka goofgaduud oo soddon kilomitir u jira magaalada baydhabo ayaa waxaa saldhig ku leh ciidamada maamulka koonfur galbeed halkaasoo al-shabaab ugu yaraana bishiiba mar ay weerar xoogan ku soo qaado saraakiisha dowladda soomaaliya ayaa v o eda oo la hadashay ayaa sheegay in dagaalkii saaka lagu soo qaaday ay iska caabiyeen haatan ay goofgaduud gacanta ku hayaan qoraalkan ayaa sidoo kale aan idhaahda dhegeystayaal ay ciidamada dowladda soomaaliya ay gacanta weli ku hayso maamulka puntland ayaa soo saaray amaro uu ugu mamnuucayo madaxda iyo shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya inta inay puntland tagaan inta lagu guda jiro xilliga doorashada madaxtinimada puntland oo sideedda bishan ka dhacaysa garawe waa kan wariyaha v o eda ee garawe nuux muuse barsheeb qoraalka puntland ay soo saartay oo ku saxiixnaa wasiirka amniga axmed cabdulaahi yuusuf dowlad ayaa la sheegay inuu daba socdo shir ay guddiga amniga doorashooyinka ku yeesheen garowe kuna saabsanaa adkeynta amniga doorashooyinka qoraalkan uu nuqul ka mida lasoo gaarsiiyey warbaahinta ayaa lagu yidhi inta doorashada dhacaysa waxaa la mamnuucay inay puntland soo galaan shaqaalaha dowladda federaalka sida wasiirada agaasimayaasha guud saraakiisha ciidamada iyo howlwadeennada madaxtooyada dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in garoomada iyo baraha laga soo galo puntland laga soo gelin karin lacag kaash ah oo sida ay sheegeen sharci darro ah haddii ay qabtaanna lala wareegayo waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay inay shirkadaha diyaaradaha imaanaya puntland ay soo gudbiyaan liiska rakaabka ay sidaan ka hor inta aysan soo gaarin qoraalkan wasiirka amniga uu ku saxiixan yahay ayaa sidoo kale sheegaya in laga mamnuucay in hubka ay ku dhex wataan caasimadda askar aan shaqo ku jirin inta ay socoto doorashada sidoo kalena aan la soo gelin karin puntland agab ciidan waa markii ugu horreysay ee qoraal ceynkana ay soo saarto puntland marka loo eego doorashooyinkii hore ee ka dhici jiray puntland waxaana magaalada garowe si xoogan uga socda ololaha musharaxiinta u tartamaya xilalka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo doorashadooda la filayo sideeda janawari sanadka labada kun sagaal iyo tobanka nuux muuse birjeeb v o a garowe
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii mar kale ku hanjabay inuu si guud u wada xidhi doono xadka maraykanka iyo mexico islamarkaana uu gargaarka ka jari doono dalalka honduras guatemala iyo el salvador haddii koongareesku uu ku guuldaraysto inuu meel mariyo lacagaha uu rabo in lagu dhiso derbiga laga dhisaya amaha uu rabo inuu ka dhiso xadka u dhexeeya mexico iyo maraykanka dhowr fariimood oo uu soo dhigay bogisa twitterka ayaa uu trump waxa uu sida oo kale u weydiistay in la bedelo sharciga soo galootiga ee maraykanka iyadoo sidoo kale madaxweyne donald trump hadalkiisan uu imanayo xili ay hakad ku jiraan maalinkii toddobaad howlaha gaarka ah ee dowladda kadib markii la isku raaci waayey miisaaniyadda ay dowladda maraykanku ku shaqayso oo madaxweyne donald trump rabay in lagu soo daro shan bilyan oo dollar oo lagu dhiso derbigaasi u dhexaynaya xadka maraykanka iyo mexico
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka qodobada warka aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington baarlamaanka soomaaliya oo muddo aan shaqo qaban ayaa oo ay saameysay khilaaf dhowaan la xaliyey ee u dhexeeyey guddoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa maanta kulankiisii ugu horreeyey yeeshay iyada oo laga doodayey miisaaniyadda qaranka soomaaliya ee sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdullaahi ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray muddo toddobaadyo ah oo muran siyaasadeed uu haleeyo xildhibaanada golaha shacabka waxay maanta yeesheen fadhigoodii caadiga ahaa ajandaha wuxuu ahaa miisaaniyadda dowladda labakun sagaaliyo toban xilli ay ka harsan tahay saacada kooban haddana guddoomiyaha golaha shacabka imaankiisa kama marneen marxaladii lasoo maray wuxuuna hadaljeedin uu sameeye kusoo hadal qaaday xaaladii lasoo maray intay taagneed muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshin laga keenay madaxweyne maxamed cabdulaahi waxaan ka qaadanaynaa isfaham waaga dhacay cashar weyn oo aan ugu nabadgeli doono khilaaf kale muddada nooga dhiman xilhaynta baarlamanka tobnaad waxyaabahaa sababay dood sharciyeed oo ay ka mid tahay qabyannimada dastuurka xeroosaadka oo dib u eegis aan lagu samayn ilaa labadi kun iyo saddex iyo tobanka hay-adihii garsoorka iyo fasiraadda dastuurka oo qabyo ah qaarna aysan dhisnayn go-aanada aanu qaadanay waxaa hubaala inaysan noqon mid garab ka qoslisa marka la raadinayo xal siyaasadeed mar walba waxaa lama huraan ah in wax la isku miisaamo oo la qanciyo aragtida kala duwan intaas kadib xildhibaanada ayaa gudagalay ka doodista miisaaniyadda iyadoo guddi aada u dhalilay hanaanka maaliyadda dhowaanne wax kubedda laga sameeyey xildhibaanada hadle qaarkood ayaa dalbanayay in miisaaniyadda la ansixiyo si howlaha dowladda u sii socdaan xildhibaan cabdirashiid maxamed khadig ayaa qaba miisaaniyaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha qaranka muhiimka u ah lana doonayo inaanu kadib dhicin xilliga loogu talagalay procedure dheer baana u dhiman haddii golaha baarlamaanku ansixiyo ilaa madaxweynuhu ka saxiixo procedure bay kusii jiraysaa xildhibaan guuleed aydarius cige ayaa su-aalo hordhiga wasiirka maaliyadda guddiga maaliyadda iyo guddoonka golaha shacabka su-aalahaas oo ku qotomay degdegsiimada ka muuqata miisaaniyadda iyo ansixinteeda wasaaradda maxaa ku buraya haddii aynu shan maalin shaqo si wanaagsan uga doodno guddiga aragtiyaheenna siinno wax wanaagsan oo soomaali isku raacday oo wanaagsan oo tifatiran lasoo saaro maxaa ku buraya maa deeqaha dib laydinka dhacaya ma maxaa jira bal noo sheega sababta timelineka loogu cararayo ka kooban soddonka decembar loo looga dhigay xilli saambuse laga eedaamay camala dowladda soomaaliya ayaa muddadii labada sane ay jirtaan qaadan wax shaqaalo dowladeed ah taasi oo ka mid ahay sharuudaha deencafinta sida uu dhowr hore u sheegay wasiir beyle waxaase su-aale ka keena xildhibaan daahir amiin jeesow oo maanta hordhiga wasiir beyle oo fadhiya golaha inkastoo markii dambe codbaahyaha laga haray xilli doodiisu ay sii socotay xildhibaan daahir mar walba waxaan ansixinnaa mashaariic la fulinayo xaggee laga fuliyaa mashaariicdan hal marna nooma ay ma aadna sheegin ma aadna noo sheegin meel hebel ayaa ceel laga qoday meel hebel ayaa isbitaal laga furay ilaa miisaaniyadda aan soo akrinay kaligaa ma aha xataa dowladdii muxuu ahaay baarlamaankii sagaalaad dowladdeenna maanta waxay jeedsanaysaa februaaya sideedeeda laba sano baarlamaankana waaba waa laba jirsaday laba sano hal qof oo shaqaale ah lama qorin bajet looma haayo qaranka uu ceeb ku yahay amniga uu ceeb ku yahay xildhibaan sakariya xasan cali ayaa ka dalba wasaaradda maaliyadda in marka hore ay keento xisaabxirka miisaaniyaddii tan ka horeysay ka hor intaan tan la ansixin gudoomiye muudey wuxuu halkan nooga sheegay miisaaniyad la soo celin karo ama la ansixin karo inaysan jirin ayadoon xisaab xirkii laba kun toban iyo toddoba aan la keenin baarlamaanku ama guddoonka baarlamaanku waxa uu go-aamiyeen oo wax baarlamaanku ay qaateen wax kasta oo annaga aan meel marino waxaa la rabaa in la dabagalo oo ay shaqeeyaan sida aan la soconno xisaab xirkii laba kun toban iyo toddobo guddigii maaliyadda way fariisin kari waayeen waxay sababtay in dib loogu celiyo wasaaraddii ilaa haddana wasaaraddii la maqan tahay halkan guddoomiyihii bangiga lacag wuxuu ka akhriyey oo lacagtii murun ka jiray oo la yidhi waxay ku jirtaa external account habraacii halkan ay ka sheegtay habraac sharciga waafaqsanaa ma ahayn oo ay lahayd shan malinaa wasiirku iga dalbaday labo iga dalbaday lacagtii saas ahayd balansigii ka haray oo oo halkan loo kugu sheegay inay shan iyo toban tahay shan iyo tobankaas miisaaniyaddan hadda la wadana kuma jirto miisaaniyaddii laba kun toban iyo sideedna kuma jirin marka waxaan rabnaa lacagtaas intii ay sheegeen ayagu nooca habraac kastaba ha ku isticmaalaan balansigii haray halka uu ku dambeeya inay noo sheegaan baan rabaa berrito axad ah ayaa loo ballama si aanbaqaadista ka doodista miisaaniyadda laba kun sagaal iyo toban waxaana hadda dib isku laabanaya guddiga miisaaniyadda baarlamaanka iyo wasaaradda maaliyadda waxayna tani imaanaysaa iyadoo dhowaan guddi aada u dhaliila wasaaradda maaliyadda iyo hanaanka lacagta wax kubeddel lagu sameeyey cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mar kale fiid wanaagsan dhammaantiiba dhegaystayaal maalmihii u dambeeyey waxay dagaalo beeleed iyo gooni gooni ah oo ay dad badani ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ay ka socdeen deegaano ka tirsan xuduudda gobolka galgaduud ee etoobiya oo dhinac ah iyo weliba xuduudda gobolka hiiraan ee galgaduud oo iyaduna dhinac kale ah dowladda soomaaliya ayaa wadda dadaal ay ku doonaysay inay xabad joojin iyo weliba waanwaan ay ku dhex dhigto dhinacyadaasi dagaalamaya wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ufti hogaaminayo ayaa iyaguna galabta u aanbabaxay gobollada dhexe shir jaraa'id oo garoonka ku qabtay muqdisho ka hor inta aanu ka duulin ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste shir jaraa'id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamuud sabriye ayuu ugu horrayn uga warbixiyey in isaga iyo xubno kale oo ka tirsan golayaasha dowladda ay u ambabaxayaan gobollada dhexe kadibna ay uga sii gudbi doonaan magaalada gallisoor gaar ahaan deegaanka ka xandhaale si ay u kala hor joogsadaan una nabadeeyaan beelo walaalo ah oo maalmihii ugu dambeeyey ku dagaalamayay deegaanadaasi maanta oo ay bisha disembar tahay aaaanka waxaan rabnaa inaan gudbinno fariin khiyaarta halkan fadhisa oo isugu jira wasiiro xildhibaano senataro aqoon-yahano iyo siyaasiyiin inaan gudbinno fariinta ah inaan safar u nahay dhulka dhibaatadu ka dhacday oo ku aadan galinsoor oo ay beelaha walaalahaahi ay ku dirireen dhibaatada badanina ka dhacday inaan u tagno la soo wadaagno tiiraanyada iyo murugada ay uu dagaalkaasi ku reebay inaan ka shaqayno inaan dadkii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii isugu yeero si xabadda loo joojiyo dagaalku u istaago kadibna loo abuuro jawi ay dadku ku wada hadli karaan oo xal nabadeed lagu qaato wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in wafdigooda nabadoonka ahi ay ku horumari doonaan magaalada cadaado inta aanay u sii gudbin deegaanada kale ay colaaduhu ka socdaan waxaana uu tilmaamay in dadka ku dhaawacmay dagaaladaasi loo soo qaadi doono magaalada muqdisho si loola tacaalo xaaladooda caafimaad waxaan ku horumari doonaa magaalada cadaado intayadaan oo gaar ahaan madaxweynaha iyo brime ministerku ay usoo xil saareen inay galaan nabadeynta beelaha meeshaas dhibaatadu ay ku dhex martay intii ku dhimatana in ilaahay u naxariisto intii dhaawacana ilaahay bogsiiyo socodka iyagu intaas aan sheegayuu daaran yahay waxaan rajaynaynaa inaan wakhti dhow oo deg dega aan ka helno xal caafimaad degaankaas iyo dadka degan waxaan ku dari lahaa dhaawacyada iyo dhibaatada kaloo jirta oo dadka hoos yaalla wixii lagala qaban karo in lagala qaban doono haddii ilaahay idmo wasiirka arrimaha gudaha ayaa ugu dambayntii shirkiisa jaraa'id ku sheegay in marka ay soo dhammeeyaan dagaalada ka soconaya deegaanka ka xandhaale ay misano xoogga saari doonaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dagaalada kale ee iyaguna maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay xuduudda u dhexeeya gobollada hiiraan iyo galgaduud kuwaasoo uu sheegay inay jiraan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ay dagaaladaasi sababeen arrinka galabta aan u soconno waa colaaddii ka dhacday dhinaca gelinsoor gaar ahaan ka dhacday agagaarka meesha la yidhaahdo ka xandhaale soo noqodkeennana insha allah waxaan ayadana geli doonnaa oo aan xal ka raadin doonnaa inkastoo haddaba aad loola socdo oo loo diray ciidan kala dhex gala labada beelood oo ku diriraya iyaguna xuduudka hiiraan iyo galguduud rajo weynna aan ka qabo xalay hadduusan gaarin kolle inuu saaka gaaray dhex fadhiyo uu meeshana u tegay inuu kala hor joogsado labadaas ciidan iyadana haddana gacantaa lagula jiraa soo noqodkayagana kolla intayadan in badanoo ka midih kaasna waa waa laga qayb qaadan doonaa waana socotaa asagana howshiisa muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray dagaallo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka kala dhacayay deegaanka ka xandhaale iyo xuduudda u dhexaysa hiiraan iyo galgaduud oo u dhexeeya beelo soomaaliyeed kuwaasoo iminka dadaal loogu jiro sidii loo xallin lahaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal waryahayo qoysta aad buu mahadsan yahay markana ku soo dhowaada barnaamijkii martida makarafoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyey waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdulaahi ciilmooge xirsi oo ah guddoomiyaha xisbiga xiis horeyna u soo noqday wasiirka warfaafinta boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka dowladda federaalk soomaaliya kana tirsanaa ciidankii xoogga dalka intii u dhexaysay sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii kusoo dhowo barnaamijka ciilmooge waa dhowahay ridwaan xaaji ugu horeyn waxaan rabaa bal inaan ku weydiiye sidaad la socotid waxaa aada loo hadalhayaa amisom oo koobaysa tirada ciidamada ka jooga soomaaliya oo dee ilaa koob iyo labaatan kun gaadhaya dhinac kale marka la eego qorshaha waxaa ugu jira amisom in labada kun iyo labaatanka ay dalka ciidamadeeda kala baxdo soomaaliyana ay la wareegto amnigeeda dhismihii ciidan qaranna ma muuqdo marka maxaa hortaagan ay kula tahay in ciidan soomaaliyeed la helo oo amniga la wareega oo mas-uuliyadda dalka qaata
ridwaan xaaji waad mahadsan tahay fursadan runtii saciida fursad saciida waxaan rabaa inaan ku bilaabo horta ciidan qaran waxaa la dhisaa muxuu aha iyadoo dalku nabad yahay haddana waan ku khasbannahay maadaama toddobiyo labaatan sano aan ku jirnay dagaal in lagu dhex dhiso ciidan qaran waxaa la heli karaa iyadoo wadashaqeyn ummadeed ay jirto sida maamulada oo dhan iyo muxuu ahay dowladda dhexe shacabkuna gacmaha isqabsado waa run inay amison bahayso laba kun iyo labaatan oo muxuu ahaayey uu balaanku yahay ama qorshuhu yahay in ciidan qaran lagu wareejiyo waxaa aan isleeyahay waxa meesha ka maqan waxaa weeye aaminaad baa ka maqan muxuu ahaayey dadka loo sameeyo duhaysiin dhab ah oo muxuu ahaayey si guud meel walba loo soo taabto haddana waa aniga adugu waan ognahay meesha khilaafkuu marahayo waxaa jirta khalad dastuuri ah waad la socotaa laba kun toddobiyo toban kolley aniga aragtideeda dowladdu waatay halka timid madaxweyne farmaajo waxa ay dastuuri u leedahay dowladdu oo ah ciidanka inaan lagu helin ayaa waxaa dhacday in lagu heshiiyey in wax laga weydiiyo maamul goboleedyada oo heshiiskaasu runtii dad badan ay dadka ciidanka la yaabeen dowladda waad og tahay in saraakiil ka mida laga soo celiyey maamulada qaar haddaad weydiisana waxay kuleed waxaa noo ogol noo qoran in muxuu ahay wax nalaga weydiiyo heshiiskaaba saa u ahaa waana arrimaha dastuuriga oo khaaska u leedahay sida ciidanka iyo xuduudaha iyo muxuu ahaye arrimaha dibadda iyo muxuu ahay lacagta waxaan is leeyahay marka soomaaliya weli ma aynan helin ciidan qaran ciidan qaran wuxuu ka yimaadaa sideed iyo tobanka gobol oo muxuu ahaayey sidii loo safi jiray baraa ciidan la qoraya inta la yidhaahdo ragga gaaban oo dhagaxa ku istaagi jireen oo la xulan jiray oo wadaneed lagu beeri jiray ilaa halkaa la helana ma sahlanaan doonto in ciidan qaran la helo maanta waxaan haysanaa waa ciidan beeleed dhalba waayahay arinta kale ee iyadana muhiimka waxaa waaye dagaalka lagula jiro al-shabaab waxaad moodaa inuu aada u daba dheeraaday qaraxyadiina way soo kordhayaan muqdisho waxaa ka dhacay oo la socotaa toddobaadkii hore ugu yaraan soddon qof ayaa ku dhintay tiro aada u fara badanna waa ay ku dhaawacmeen ma la dhihi karaa amni daradaas jirta iyo weerarada shabaabku ay kordhinayaan iyo dilalka dhacaya waxa ay qeyb ka noqon karaan khilaafaadka ama xiisadda weli ka dhexaysa dowladda dhexe iyo maamulada iyo haddii xataa dhinac kale la yidhaahdo siyaasadda magaalada muqdisho ka taaganee dee waad la socotaa baarlamaanka iyo isjijiidka faraha badan ee taagan waa la dhihi karaa adowgu markuu arko meel furan oo muxuuah isqabsi ah wuu ka faa'idaystaa hase yeeshee waxaan anugu aan isleeyahay waxaa ka sii muhiimsan ciidamada qalabka sida markaynu idhaahno waa afar tallaamood hay-adood ee caadiga ah iyo muxuuah xubnahooda kale qeybo iyo saldhigyo iyo guutooyin u kala baxaa haddii aan dadkii xirfadda u lahaa muxuu ahaayey meelahaas sida ciidanka qalabkasida military usluub nabad sugid iyo boliisba aan la geynin ama herarkiga iyo kala dambeynta ayna noqonin mid cad oo wasiirku wuxuu sameynaya yaqaan directorku wuxuu sameynaya yaqaan taliyaha ciidanku wuxuu sameynaya yaqaan ama cidduu hoos tago runtii xoogaal baanu ahay soomaaliya waxaad moodaa in la baalmaray muxuu ahaay kala dambeynta noocaas herarkiga meesha loo marhayo cidda amarka u dambeysa iskaleh cidda loo riboorgareynayo haddayna caddayn waxaa weeye faraha laysku fiiqfiiqahaya cidda iskale khaladka waxyaalo badan oo waxaa jira waddankeena intelligenciga hadda markii la yihahdo nabad sugid oo kale sideetan iyo labadii waxaanahay dowladda u digtay kenya inuu inqilaab kusoo socdo meeshaynu biseyl ka marinay baan kuu sheegaya maantano waxaa weeye left iyo right midig iyo bidix baa lana muxuu ahay bombooyin iyo qarax laynooga sameynaya an waxaan qabaa in xirfadda la hormariyo iskiilka hadday dhiman tahay dibadda loo diro haddii kale muxuu ahaaye tababar deg dega la siiyo marna ma aaminsani midda aniga aan baryahan arkay oo soomaalida caadadeeda aan ku arkay oo runtii ama dowladdeena ama ha ahaato maamul goboleedyada cid walba federaalka waxaa weeye nabaddiid loo sii digayo leeya weerar baan kugu soo nahay waa culture cusub inaan la yidhaahdo nabadiidkii weerar baan kugu soo nahay adduunka ciidanku ma sheego xilliga uu weerarka qaadahayo marka arrimo badan baa jira oo technocratka ay u baahan yihiin inay meesha waayahay ka sokow arrimahan ciidanka iyo farsamadiisa dee waxa hadda inta badan shabaabku ay ku dagaalamayaan waa mabaadi ay aaminsan yihiin xukuumadihii horey dalka u soo maray oo tii aad ku jirtay cabdi faarax shirdoon saacid waxyaabaha qaar waa laga hadlayay ku saabsan in wadahadallo al-shabaabka lala furo dowladdii xasan sheekh maxamuud hadda wadahadalladaas ma muuqdaan marka ma is leedahay wadahadallo lagama fursanaayo oo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in halkaas uu xalka ka dhow yahay
ha wadahadal horta mar walba daaqadiisu waa inay furan tahay waan qabaa waxaan is leeyahay laakiin dagaal ka dambeeyey dagaalkii magaalooyinka waaweyn looga saaray al-shabaab ee amisom gacanta inaga siisay oo weyn oo dowladdu la gashay oo hadda muxuu ahay aan ahayn meel meel kooban aan ahayn ma xasuusto haddaan ridwaanow ku noqdo soomaaliya dowladdii dhexe ee allah u naxariis maxaasiyaad joogay mucaarad baa dalka ka jiray mucaaradka dalka ka jiray dalka gudihiisa ma jirin bannaanka soo duuli jiray wuxuu kaloo ku duwanaa xoolo kama qaadan jirin shacabka shacabka ma layn jirin qadiyadna wuu lahaa wuxuu u socdo qadiyad bay ahayd maalanba s s d f u s c s b m waxay u socdeen inay xukunka qabsadaan s n m na waxay u socotay inay wadanka ay goosato somalilan hadda qoladan nabadiidka ee nala joogta dalka gudihiisii bay ka dagaalamayaan waxay haystaan degmooyin iyo gobollo la yaqaan waxay qaadanayaan shilinkii canshuurtii shacabkaagay qaadanayaan waxay leynayaan shacabkaagii bay leynayaan si ay dowladda kana kale waxaa loo yaqaan war of attrition waxaa weeye waa ramsi waa calalin waa in dadka iyo ciidanka iyo shacabka moraalkooda la baabi'iyo wax loo dhimo dowladdan laga horkeeno caalamkana loo tuso inuu inaan lagu soo degdegin oo meeshayna amni ahayn oo markaa uusan ku dhiirin muxuu ahaaye maalgashiga ku dhiiran marka waxaan u baahannahay haddii shacabkii ay ay ay tegayaan ay tegayaan goobihii garsoorka al-shabaab mararka qaarkood canshuur ay bixinayaan suuragal ay tahay inaanay xogaha qaar la wadaagaynin dowladda dhinacaas laftirkeeda ma la dhihi karaa waxaa loo baahan yahay wacyigeli fara badan iyo in la fahmo dhibaatada ku kalifta shacabka inaanay kasoo warbixinin ama aanay la shaqayn waxyaha amniga nacam wacyigelintaas iyo duulaanka waa inuu isgarab socdaa oo raadihii ama wasaaradda informationka joogta loo isticmaalo tan kale horta shacabka markaynu xaqada ka sheegno qof walba oo shacabka amni lama siin karo oo dowladdu itaalka hadda ma gaarin ama ganacsada cadaaladiina waad ogtahay weli yacyood bay naga tahay oo justicekii si fiican inooguma dhisna laamihiisii heer tabeele qeyb bay ka yihin amni darada qayb bay ka yihin amni darada lamana wada dhisi karo haddaan amniga maxaan qabaa anigu weli ridwaano laysma tijaabinin weli dowlad duushay oo muxuu ahaaye dhaqaaqday oo shacabkeedii iyo ciidankeedii qaadatay ama dowladda xasan ha ahaato ama dowladda muxuu ahay hadda joogta ha ahaato ma jirto waxaan jeclaan lahaa ciidanka waxaa wax loo siiyaa oo muxua loo biilaa maalinta loo baxsado ee dagaalka ah in uu dadka difaaco iyo dalka ma aha amisom dalka iskama laha fire power ha madaafiic maraykanku diyaaradda naga caawiyo laakiin cidda u dhimanaysa waa innaga laakiin in dalka gudihiisa dhulka ay ka haystaan sida degmooyinka la yaqaan sida gobollada la yaqaan isku mar lagu duulo saynan isugu gurman waayahay arinta kale muhiimka baryahan sida weyn loo hadlaya waxaa weeyaan in koox kale oo isis la yidhaahdo ama daacish la yidhaahdo ay dhaqdhaqaaq ka muujinayso soomaaliya dilal ay geysteen dabcan dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo iyo isisna uu soo muuqanaya hadda marka amni daradii jirtay ama shabaabkii muddo dowladda la dagaalamayay iyo isis kaloo dhinac ka soo baxday marka la eego maxaa ku fasiri lahayd dhinaca amniga adigoo ka imanaya
waxaan waxaan waxaan ka fakarayaa in culayskii hore u jiray ee al-shabaab ahaa inagoo la tacaalayna culays cusub oo ka dhib badan waynu ognahay dacish inay kasii dhib badan tahay uu ku soo biiray oo laysku dagaalamayo xoolihii soomaaliyeed iyo baadda laga qaadahayay ganacsatadii soomaaliyeed ee taxiga canshuurteedii ahaa waxaa weeye waxaan ogahay ilaa toban iyo ka badan inay hormuud keliya maxaa shaqaalaheedii daacish ka dishay dagaalka iyaga khuseeya oo dhexdooda ah innaga waa inoo wen wen weyst waa inoo guul weeye oo muxuu ahaayey waa cadowgeyna labaduba laakiin wuxuu ina tusaya oo ina barayaa in kuwo kalena oo magacyo kale leh ay soo socdaan haddii aynaan nabadiidka si guud ayna loola dagaalamin nabadiidku waa barasite waxaa loo yaqaano waa geedsaar cidda ogol ama gobolka ogol ama shacabka ogolla wuu la nool yahay shacabka aan ogoleynee la dagaalamana wuu ka cararaa waxaa mitaal u ah somalilan waxaa mitaal u ah puntland inteeda badan oo muxuu ahayey shacabku marka haddii uu aqbalay oo yidhaahdo waad ku noolaan kartaa haddee ilmihiisii uu yahay ma kala dhammaanaysaan marka horta cilada shacabkeenna iskale shacabkeenna waa inuu dareemaa inaan jiritaanka iyo ay isku xidhan yihiin nimankan oo meesha laga saaro waayo waddankeennii waxaa lagu xalaalaystay magaca amni darada ama bad ha noqoto ama beri ha noqoto ama cir ha noqoto waxaa lagu xalaalaystay amni ma tihiin amni baa la idiin samaynhayaa marka waxaan qabaa in hal mar dowladdu dagaal geliso shacabkeeda iyo ciidankeeda oy ka baxda villa soomaaliya oy tiraa waxaan u jeesanayna isu qaybinaynaa gaalkacyo wixii ka sokeeya laga bilaabo ilaa raasgambooni waxaan aaminsanahay boqolkiiba konton ama ka badan ganacsatada shacabka soomaaliyeed inay bixinayaan xataa kharashka ku baxa haddii dowladda commitmentigaas ay gasho waa gartay arinta laakiin ka dhalanaysa jawaabtaada waxaa weeyaan marka laga hadlayo xiisadda maamulada iyo dowladda soo dhex martay maamulada waa tii ay sheegeen inay ciidan gaara xataa dhisanayaan si ay ula dagaalamaan al-shabaab deegaanada jubbooyinkana dee waa meelaha ugu faraha badan ee hadda ay al-shabaab ku joogaan marar fara badan ayaa maamulkaas ay ka hadleen inay dagaal la gelayaan laakiin ma muuqato dabcan wada shaqeyn iyagii iyo dowladdii ah marka dowladda ma lagu eedeyn karaa in ay ka gaabisay wada shaqeyn xoogan oo ay la yeelato maamulada dalka ka jira kadibna ay isku diyaariso duulaan markaas wax lagaga qabanayo al-shabaab iyo meelaha ay haystaan
haddaad fiiriso ridwano haddaad fiiriso maamulada hadda meeshay ugu badan yihiin boqolkiiba toddobaatan ay jiraan nimanka la yidhaahdo shabaabku waa koonfur galbeed iyo jubbaland maamuladii waxaan malaynayaa jubbaland waa maamulka saddexaad dalka jarmalka somalilan laga reebo iyo iyo puntland waa maamulka aniga adiguba xilligan joognay abuurmay oo muxuu ahay ugu horeeya inta kale ka horeeya waxaan qabaa haddii maamulku ku tala galo waajibkiisa koowaad inuu yahay soo celinta amniga iyo inuu gaaro shan iyo tobanka degmo ee jubbaland u qoran oo uu markaas ilaa hadda waxaan ognahay dad badan baa waxay ku dhibaataysan yihiin adeegii bulshada ma gaadho daacuun gaajo muxuu ahay waxyaalahan loo yaqaano biyo la-aan waayo nabadiidkii baa dhexda u taagan oo caqaba ah anu waxaan qabaa haddii uu muxuu ahaayey qolo walba amisom baa la joogto markii laga reebo puntland haddii inta la dhaqaajiyo degmooyinkaa la xoreeyo dowladda laftigeeda waxaa awood u yeelan lahayd inay soo gaadho meela iyaga ka soo gaadho oo ka caawiso adeegii bulshada iyo baahidii muxuu ahaayey waajibka ku ahayd maamulka gaadhsiin lahayd ay tahay haddase waxaad muuqataa dowladdii maadaama ay isku dhaceen maamuladii iyo dowladdu inay iyada u taalo inay isku tashato oo meel walba oo dalka ah oo nimankaas ku jiraan iyadoo isku tashanaysa maadaama wada shaqayn ayna jirin coordination usan jirin in ay soo taabato taana waxaa lagu heli karaa sida hadday aad ku bilowday intii amisom joogto ama maraykanku waa kan kor u qaaday muxuuahay cirka garaacadiisa in laga faa'iideysto doorasho soo socota intaan la gaarin sidii ay ballan qaaday madaxda hadda qaranka joogta madaxda madaxweynuhu u yahay farmaajo iyo xukuumaddiisa madax xasan khaalkhayr in ay ay ay muxuu ahaaye ka dhigaan mandateka ugu muhiimsan inay isku talagalaan iyagu oyna ku talagelin maamul ee duulaanku xaggooda ka yimaado isku marna u yimaado waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay wakhtiga ciriiri nagu ah aad baa adaa mudan ridwan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdulaahi ciilmooge xirsi oo ah guddoomiyaha xisbiga xiis horeyna u ahaa wasiirkii warfaafinta boostada iyo gaadiidka cirka ee dowladda federaalk soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgeliye
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ridwaan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana kusoo dhowaada caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud sharwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayska washington ee caawana waxaynu gebi ahaantiiba ku soo qaadan doonnaa islamarkaana aynu dib ugu milicsan doonnaa qaar ka mida sheekooyinkii iyo weliba suugaantii aynu ku soo wada caweynay sannadkan sii galbanaya ee laba kun iyo siddeed iyo toban dabcan waa xaqiiqo barnaamijee lababa kaga gayoon mayno inaynu ku soo koobno qisooyinkii iyo weliba dhacdooyinkii aad nagula wadaagteen barnaamijka hase yeeshee waxaynu ka xusi doonnaa qaybo ka mid ah walow ay ahaayeen qaar aan kala dhicin haddii aynu ku horrayno dhanka sheekooyinka dhegaystayaal islamarkaana aynu dubi milicsanno sheeko ka dhacday xerada qaxoontiga waddanka kenya taasoo dunidu iska waaya badana dhex martay laba nin oo saaxiiba oo inta ay qayleen mirqaankuu hawada geeyey kadibna intuu roob mahiigaani haleele ay isla garteen inuu kii martida ah uu habeenkaasi u roobka ka jirsada islamarkaana uu marti ku noqdo gurigaasi haddaba sheekaba waa ta dambaysee markii dambe uu xasuustay inuu gurigiisii go'yaalay kadibna intuu aayaruun baxay uu gurigiisii tegay oo go'i ka soo qaatay haddana kuma aanu nagaanin gurigiisii uu dib ugu soo laabtay saaxiibkii halkii ay wada joogeen haddaba sheekadaasi see u dhacday waxaa barnaamijka caweyska washington la wadaagay cabdirasaaq ibraahim xuseen xerada qaxootiga ee dhagaxley waa xere ka mid ah yaha dhadhaab marka laba nin baa meel ku wada qayilayay nin saabura gurigiis marka qolkii waa lagu wada qayilaya roob baa imaaday roob aad u fara badan baa imaaday xilligii waxaa la gaaray xilli dambaa la gaaray marka ninkan guriga leh marka iskaabulada ahaa ma ahana ninka kale nin reer la ayuu ahaa laakiin xaafad xaafadaha dhagaxley ka mid ah oo xaafad ugu fog marka iyada xaafadaha ah inta badanna dhagaxley waxay caan ku tahay meel waxay ku adkaalaa biyo lag biyaha soo gadisa markuu roobka yimaado waa meel daad badan soo gala inta badan marka wuxuu yidhi war haddii reerkaada wuu fogaaye xaafadaada aad bay ufogeyda roobkina wuu sii batee aniga jaadki waan dhamaystay waan iska seexana hadhow dee isoo garab seexo oo aniga gogol kale ma haystee joodarigan yar baan ku jiifaaya kan ila soo seexo oo caaw iska bari buu ku yidhi maxaa la dhihi jiray waxba reerka hadhow aan roobka intuu ka fiiraya waa adigu ogtuu dhahay marka kan jaadkiisibuu iska watay wuu iska qayilay wuu iska mirqaamay xilli dambe markuu joogo ayuu wuxuu isweydiiyey qolkiibuu toosh ku aftiimiyey karbuunkii ama tooshkuu ku aftiimiyey afartiisa gees wuxuu is yiri warneo ninkan hal joodarin uu ku jiifa hal go-n uu hugsan yahay qabow baa jiraaye maxaad hugsan doontaa buu is yiri adi ma fahantay roobkiina marka aad buu u da-aya marka ninka wuxuu sameeyey wuu baxay ninkii baa musquul usoo baxay hadduu sidaa yidhi ninkii saaxiibkii ahaa de asaga u hurdayay ninkii uu yidhi war taqayla de iska jawcaaw inta bari ninkii ma joogo ninkii wuu soo kaajayay wuu soo laabtay hadduu hurdayay ku noqdo amin dambe ninkii oo socdo ayaa imaaday xilli tobanka saac meelaha ama tobanka saac ee bar waasu yidhi war haddaay mar aan soo kacay maadan joogin halkeed aaday saas irneo haddee halka go-adaa go- baan xaafadda kasoo qaadanaya ma garat ninkii intuu baxay buu gurigiisii tegey ha gurigiisa wixii marka hore ka reebayana roob iyo daad biyo badan ba ahaayeen ninkii wuu tegay xaafadii go-i buu soo qaatay wuu soo laabtay markaasu kii baa qoslay wuxuu yidhi war walaal waxaad halkan u beriyeysay roobka inaadan ku bixin baan rabe maxaa ku soo celiyay gurigaada haddaa tagtay warneo taasaan isweydiinin buu yidhi inaan soo laabsadan baan hadda iyo taasaan isweydiiyey gaad igu igu qoslasay
sidoo kale sannadkana deegaano ka mid a isla dalkaasi kenya ayaa soomaali badan oo halkaasi ku dhaqan hal mar laga war helay iyaga oo ololo ku qaaday islamarkaana burburinaya falaasadihii guryaha u yaallay kadib markii uu bulshada ku soo dhex duulay war aan la xaqiijin meesha uu ka imiyo weliba waxa uu ku salaysan yahay haddaba barnaamijka cawayska washington waxaa xilligaasi uga warramay siyaad yuusuf beddel oo ka mida dadkii bilowgiiba rigaaxay amaba burburiyey falaasadihii waxaana uu xilligaasi barnaamijka cawayska washington u sheegay in marka laga imaado inta uu gacantiisa ku burburiyey uu sida oo kale uu soo taagnaa burburka siddeed iyo soddon xabo waxaana xilligaasi uu ii warramay uu ku sugnaa xerada qaxoontiga ifa ee waddankaasi kenya waxay ku dhacday falaas baa gabari ka jabay ma garat waan garta markuu ka jabay falaaskii baan qashinka iyo arrinta ku istaagina dee aan balxaaqa oo saddex aboo keniya oo cadcad baa ka dhacay waan garta oo keniga barsamoolka maaragtay la cuno ama marxanuunka maaragtay si wanaagsan noocaas oo kale oo dabkii uun isaga le marka keninkan baan qaaday biyaan ku riday hal xabo wuu buray marka wuu buro wuu karay waan gartay ummadii o dhan baa sukaaya timid marka adiga baa kininkii qaadayba biyo ku riday ha waan gartay dadkii baa isugu yimi waan gartay marka
adiga marka la furayso ma burto waa sooraya caadiga ah ee kooko oo kale waan gartay marka n adiga imise falaas ba hadda si aad jebisood maraysaa aniga waxaan jabiyey laba falaas waxaan waalaa xaafadina falaasina la kaadanay dib meesha ku wada riiqnay midkiiba saddex abo keliya ka soo dhaxay waan gartay marka qiyaas ahaan markaad eegto iminka meeqa falaas baad maraysaan intaad jejebiseen ama aad burburiseen adiga hadday noqoto iyo dadkaad garanaysa iyo qoyska iyo intaad la hadashayba dhammaan soddon iyo sideed falaas baan jebinay soddon iyo sideed falaas waayo haddaan si kale kuu weydiiyo muddo intee leeg baad falaasyadan kusoo cabayseen shaaha oo aad soo isticmaalayseen ma wax maantun bilaabmayba muddo badan baan kusoo cabayne wax noo qarsoonaaba waan gartay laakiin intaa wax isbedela oo dee aad dareenteen amaba dad ku xanuunsaday ama dad ku dhintay ama dad caafimaad darro ka qaaday ama dad dhalmadii ka istaagtay dee waxaad dareenteen ma jiraa mise wax maantun soo baxay ha waa jirtaa waa jirta aniga xaaskaydaaba ka midaba iyadoo malaysaan etoobiya ka keenay sideed da-ood bay i dhashay sagaal da-ood bay i dhashay sagaalkaa da-ood wixii ka dambeey way goosatayba waan gartay waxaan kaloo kuu sheegayaa sembery waxaa ku badan dadkan qaxootiga dhammaantiis waxaa ku badan sonkorta dhikarka maxaan ku dhahday kansarka waan gartay sheekadu markaa haddaynu dib ugu noqonno goormay ku bilaabantay dadkan se yaa warka u keenay asbuuca haddan baan waxaan helnay ma garatay hooyadina waa fujiyey marka xogta halka idinka soo gaadhay ma ma ma idinku soo degtay un mise meel kalead ka hesheen ma salaaskaa jaban baanu ka helnay oo ilahay baanu tusay waan gartay markaa siyaad dee waxaa la yidhi dadweynihii waa isu sheeg sheegayaan oo qoloba qolada kale la hadlaysaayo waa la isinsii gaargaarsiinaya wararkii marka dhammaan dhammaan dhammaan intaan ka warqabo waa xerada ifo dhagaxley meesha la yidhaahdo xadar dheer gaariso northeastern oo dhan ilaa mandera waxa weeyaan faafyada waa la riixay waan gartay caadiyan de saynu naqaano soomaalidu shaaha aad bay u cabtaa oo waxaweye bulshooyinka shaaha aadka u cabbay ka mid yihiin noloshooda ka mid yihiin cunto hadday cunayaan iyo hadday sida kale u cabayaanba dee dabcanna waabay isku macsuumaanba oo shaah baa laysu shubaa dee shaahi hadda maxaa lagu shubtaa ee lagu cabaa magaalooyinkii mar haddii la jijibiyey oo ay dadka falaasidiis ka jijibiyeen abriiqdii hore xitaa abriiqda waa la wada bedelay oo waxaa soo gatay ibriiq cusub waan gartay abriiqda cusub baan ku cabaynaa dhaqankeennii hidde baan keenay baa bahaaba
haddii aynu dhegaystayaal ku sii soconno dhanka sheekooyinka oo aynu markanna u kacno dhanka iyo dalka isaguna ku yaalla bariga qaaradda afrika ee jabuuti islamarkaana aynu soo qaadanno sheeko ku saabsan inan ama waa gabadh qofba waa sida uu yaqaanee iyo hooyadeed oo naas wada nuugay waxaa laga yaabaa dhegaystayaal inaad isweydiisaan sida ay ku dhacday amaba ay ku suurto gashay hawshaasi kolley waayaha noloshu iska badane waxaa sheekadana ay ku dhacday ayaan cabsiiye xuseen waxaana ayaan u warantay waryahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax waxa aan cabay caanaha hooyaday iyo caanaha ayeeday waxa weeyaan hooyaday ayaa alla u naxariistay markii ay dhashay bay xanuun bay igu dhashay koomay kashay laba dhinacii kooma ku jirtay aniguna waxaan ku dhashay xanuun ano bogtaana oo wax xoog u yara markaan dhashay miisaankaygu yaryahay wax la isyaal waayey kadib waxaa la sameeyey ayeeday hooyaday dhashay ayeeday baa isoo qaadatay naaskeyga isiisay labaatan cisho naaskii ayeeday aan u cabaya bay habeenkii koob iyo labaatanaad allah u naxariistay hooyaday baa koomadii ka baxday waxay tiri aawo waxaan dhalay maxaan dhalay ilmihii muu iga dhintay aaway kadib anigii ote maasha allaay oo naaskii ayeedii cabayo gabartee ayeeda hoosta ku haysatay oo kobacdaya baa loo soo qaaday waa kan baa layidhi labaatan beri marka naaskii ayeedii cabay habeenkii koob iyo labaatanaadna naaskii hooyaday ma cabay marka saasaa labada naas sidaasaa igu dhacday saasaan una cabay guriga maarata qof sidaadoo kale laba naas cabay naaska ayeedii iyo naaskii hooyadii mayma maqal laakiin laga yaabaa haddii la rintaya ina la heli karayo dad badan waxaa laga yaaba markay maqlaan inay is oranayaan qof laba caanisay ku dhacday laakiin hooyo iyadoo yar bay guursatay dabcan ayeyna iyadoo yar bay guursatay haa hooyo iyadoo yar bay guursatay ayeyna iyadoo yar bay guursatay marka hooyo curadii ayeyay ahayd aniguna hooyo curadeedii baan ahaa habareertayna kuritambayskii bay ahayd saasaa marka keentay inaan is soo kaarkaarno marka ayadey waxay haysatay kuritambayskigeegii kadib waxaa dhacday gabadha yareed iyadoo naaska siisaa bay hooyadayna aniga igu curatay markii hooyo aniga igu curatay hooyana ay kooma gashay wax la isyeli waayey oo naaskii dee aan u helo wakti aan ku cabiya oo nasiib adigii habarta isku da'baatii marka anigii habartay haa wax yar baan kala weyna isku daabana isku sanad baan la dhalanay dee ayadii maasha allah xoog baan u jeclaa waayo naaskaygii baan u hor cabiso maha ayadii hooyaday imay kala dhacayn labadeedii hooyo weyaan dee inkastoo ayadii hooyaday un tahay haddana ayeeyo iyo hooyo labadaba way ahayd maadaama laba caano cabtay oo labo laba caano kala duwanaad cabtay oo iska mucujisaba tahay oo caanihii ayeedaa hooyadaa dhashay naaskii hooyadaa nuugtayba aad sii nuugtay maxaad dadka kaga duwan tahay dabeecadaada oo maxaad tirahdaa waxaan naaskii malaha aada nuugtay bay kaaga yimaadeen kolley dee in la isfaaniyo ma fiicna lakin waxaan u malayn dadka inaan ka tabeecad fiican ahay
hooyo way dhimatay allah naxariisto ayaya xagee ku nooshahay hadda ayaya hadda waxay ku nooshahay etoobiya waxay ku nooshahay kilarka shanaad jigjiga magaaladaad ku dhalatay labada naas aad ku nuugtay cajiibka waa xagee bay ahayd hargeysa hargeysaan ku nuugan ku dhasha markaad koy markay dhamaatay xilligii hooyo xanuunka kasoo baxday ma lagu sheegay marka dambe inaad naaska ay mar dambe dib lagu siiyo aad aad aad aad u xiisootay naaska ayo ha ayeeyo horta naaska markay siisay kabacdi waxaa dhacday markaan waxoogaa koray hooyo way shaqayn jirtay ayeeyo unbay haysan jirtay hooyana habeenkii bay hayn jirtay ayeeyana maalintii bay hayn jirtay waayo hooyo waxay ahayd qof suuqliya kadib markaan koray ante maskax yeeshay baa la ii sheegay in aan naaskii ayeeyo cabay caruurteeda kalena ayeeday anaa xoog waxoogaa ka jecel oo caruurteeda kale say u yihiin anu umayhi marka waxaad xiriir kala idinka dhexeeyo ka duwan xiriirka ka dhexeeya walaalaha kale iyo adiga maadaama aad naaskii jaqo haate naaskii baa keenaya soo maha ayeeyanimadii naaskii baa ii dheero naaskeygi baan cabay marka waa laba waa laba waalid marka laba hooyaa leedahay laba hooyaan leeyahay
dadka ood ka nasiib badan tahay ka dhigan tahay ha aniga ku waxaan ugu nasiib badanay waan ka duwanahay dadka
habaryartaadii aad naaska isla cabteen marmar may ku tiradaa nacaanihi baad iga cabtay markaa yaraayo waad ciriirisay marmar ma isku dhacdaan isku xanaaqdaan mise isku fiicantiin may wallahi habartii xoog ma iskugu tabeecad xunahay mala waa naaskan wala cabnay caanihi baad ka cabtay caanihii baan ka cabo marmar oo igu carootaa marka waa caanaheegii dee baan ku soqoqoliyey laakiin maasha allah way jeceshahay habartayna waa hooyadeydii labaad marna waa walaashay marka de waa kaas hadde habartan walaasha maadaama isku naag- isku naas nuugteen waa walaasha haatee waxaa la yidhi walaalaha labada isku dhalisha xigaasna coos yar laalaaya soo maha maadaama inta isku dhalisha xigana naas wala jaqeen habartii naasna waa wala jaqnay waana waalidkay waana walaashay marna waan isku kacnaa marna waan isjecelnahay haddii aynu dhegaystayaal hore ugu sii soconno dhinaca sheekooyinka sanadkan laba kun iyo sideed iyo tobanka aynu barnaamijka cawayska washington ku soo qaadanay islamarkaana aynu markana jalleecno dhinacaya qaaradda yurub iyo weliba sheeko ka dhacday bal dhegaysta weligaaba maqashay amaba ma la kulantay nin haweenay raba inuu la haasaawo islamarkaana tiro ku shukaansanaya waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso talow maxaa ku kalifay se siday isku fahmayaan labadaasi qof waxay noo faahfaahinaya maxamed yuusuf bidhiidh oo ku magac dheer badda oo sheekadaasi ay isaga ku dhacday magaalada brest haye oo taliya faransiiska xaggiisa galbeed ku taalaan uu nabi haye magaaladii baa maalin dabeedna aniyo inaan cabdi loodhan jiro isku kala sayn baa dabeedna maalin maalmaha kamid a meel baarka ayaan magaaladii brest annagoo fadhinaa ayaa halkaa ka arkay inaan baakna markaa waxa weeye waa waa beeraha lagu nasto meelaha lagu nasto ha haye oo oo meel moola horteeda ku taala waan garta markaasaan cabdixakiin de raggu jabkiisu ka sheekeeyaaye waxaan isiri ninkii baan inan soo qosli soo qurux badan oo faransiisada haye ayaad aragtay markaasaan ku iri de iska dabsaslana waan ku iri war ina taas naag waa naag noolba naagtaas gabadhaa waa shugaasanaya waan ku iri cabdi haye haye markaasu wuri faan weyna maxaad ku shugaasan ma afad garan faransiiskana inta badan faransiis mooyaane Hmm.
badanaa luuqadahooda kale xataa hadday yaqaanaan kuma hadlaan aad iyo aad dabeedna markaasaan inantu way qoslaysaa dee karism badan baa ka muuqda farxad baa ka muuqata wejigeedo anna qosolkii baan kala hortegay ad waxay soo socotaa inantii bay soo gaadhay haye inantii baan ku yidhi do you speak english markaas english ma ku hadashaa mase u tidhi no no no no no Haye.
markaasaan eh, de durtaba jiq bay igu noqotay markiiba meel kaladu dhaaftaa ma jirtee dee xaggee talyaani ma ku hadashaa talyaani no no no no faransiisna dee ma soo roganiyo faransiis meel jabuuti baan beri yara tegey haye waa faransiiska loo faransiiska loo garanay waxaa war xasuustayba heestii haddaba ibtila waatan innaga afkaradii ay noo samey dabeedna markaasaa de ninkiina waa naga soo cariya meeshii buu fadhiyaa isagoo ina ku noqday iyo igaba dhacayso ilantiina waatan iga soo cadhi albaabadii yaasaana ku soo eegaya halkaas soo fadhiya dee isna uu sheegaya wixiina waa sakana de waxaan sheegaya waa sakana waa maatraf sakana Haye.
waa muddo yar gudaheed waana go-aan gaadhay haye markaasaan de maskaxduna xoog buu shaqaysaa cabdixakiin haye markaasaa tiloolihii sodigii jibuuti la tegay faransiiska maa berigi waxaa ka baran haye markaasaan waxaan xasuus waxaan xasuustay inaan tirada ilaa saddex iyo toban afar iyo toban ka bartay Mm.
iyo xaafadihii jibuuti magacyadoodii haye iyo wadooyin ku yaala jibuuti haye iyo maxaan ku idhahdaa duuduu faatuum oo buug malaha lagu dhihi jiray markii soo xagaa baxaa ma buug buug ka oli jirtay Haye.
duuduu faatuum ku taallay haye dabeedna intii aan aqaanay de ayaan tidhi alla sidan si maaha ku noqone wuxuun dhe inantan wuxuun dhe haye haye markaasaan idhi aan dee truwa kaad sain tiis wiis neef tiis toos toos kaarte truwa kaarte tra kaarte truwa waa xaafadihii kuwaasina Uh, read the goal every five, six, every tries. Um, fish, fish baan ugu dambeysay. Iyo Zindefu baan ugu dambeysay. Zindefu waa malaha ballanta wey. Mid baan ka maqli jiray.
waa gartay oo marka la ballamee la baxo ayaa ye Waa ballanta, Zindefu baan ku dambeysay. Qosol bay dhaqdhaq. Waan ku celiyaa intaan aan iskaga ceshadaa kolba. Alla way iga- way iga dhamaartaa.
iyadiina way ku hortaagan tahay aduna intii umaad ku celinaysaa Ay tahay, alla waa ku celiyaa aad deetir waa kaa tahay. Qosol bay iyo kaardeetir waa iyo read the goal iyo every five, six.
Haye.
Qosol bay iyo yarti. Jaadrug.
markale ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba cawaysin wacan oo wanaagsan welina waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka cawayska washington oo aynu toddobaadkan ku milicsanayno qaar ka mida sheekooyinkii iyo weliba qisooyinkii iyo sugaantii aynu ku soo qaadannay sannadkan laba kun iyo siddeed iyo toban ee sii dhammaanaya dabcan dhegaystayaal sannadkan laba kun iyo siddeed iyo toban barnaamijka cawayska washington waxaa marti u soo noqday islamarkaana u soo warramay hal abuuro fanaaniin mulaxamiin iyo weliba musicians amaba kuwa muusiga tuma iyo weliba qaar kaloo badan bal haddii aynu soo qaadano cabdikariin faarax qaarey oo ku magac dheer cabdikariin jiir kana mida laxamiistayaasha laxanka soo saaray heeso badan oo bulshada soomaalida dhexdeeda aad caan uga ah islamarkaana ay qaadaan fanaaniin iyaguna caana oo badankoodu ay ka tirsanaayeen kooxdii waaberi cabdikariin oo horaantii bishii toddobaad ee sanadkan barnaamijka cawayska washington u warramay ayaa la wadaagay qaar ka mid a heesaha uu laxanka saaray iyo weliba kuwa uu qisadooda u soo joogay kuwaas oo uu faahfaahin ka bixiyey sida ay ku yimaadeen bal aynu soo qaadanno qisada heesta sabab kale hamoodin ee ay qaado fanaanadda hibe maxamed hudoon hibe nuura taasoo cabdikariin uu sheegay in qisada sheekadaasi ay isaga ku dhacday waa kan cabdikariin oo u warramay saare ciidla nuur xilligaasi qisada heesta anigaa lahaa Teeba.
Maa cali kaariya ula tegey waa haysteen sababkana hamurda iyo buusa sheega fuusha labaduba sheekadu anay ku dhacdo waan gartay markaa ee, ma jacayl bay ahayd sheekadaasi jacayl bay ahayd waan gartaa marka inantaad jeclaatay maxamar bay kula joogtay mise hobyaad kaga timid waa maxaa wa wa waa maxaaska carruurta ii dhashay ayay ahayd Maasha Sida waxaa Allah.
ku dhantay dirnabe diri dhabe marka xamar baad wada joogteen
camal baa ayay ayay ayay timid marka een, sabab kale hamoodina markaad u qaaday ee, ma ogeyd in iyada loo sameeyey Eh, eh, way way ogeyd maxaa jira eh, marka rafaad aan leeyahay rafaad noqota buurta keeda fuushee waa mar ay caro- carootay buurtu buurtu ma ahayn daale iyo sheekh iyo b- ma ahayn Haye.
buurtu waxay ahayd bu- bu- buurinti buurta madaxtooyada ka shishaysa madaxtooyada villa soomaaliya ah, buurta ka shishaysa haye oo marka loo socdo bakaana ayay ahayd buur haye marka xaggaasay tagtay xaafad halkaa ku tahay xaafad halkaasay tagtay marka rafaad waxaad noqotay buurtaaka aduna soo rogaan xilxaasana kasoo deg si ayaga sa- kala raagi doone marka maxamed cali kaari aad uga sheekaysay deetana isagaa heesta ayaan uga sheeg ahay
waa hagaag dhegaystayaal cabdikariin jiir haddaynu intaasi kaga nimaadno isla barnaamijka cawayska washington sidii xagga horeba aan ku soo tilmaannay waxa aynu ku wadaagnay qisooyinka ay ku qotamaan heeso badan oo aad loo dhegaysto cabdiqafaar ciise cali oo ku magac dheerina ciise cagoole waa aqoon-yahana dabcan sida oo kalena hal abuure heeso door oo ay qaadaan fanaaniin caana oo ay ka mid yihiin maryaal mursal ciise khadra daahir cige cabdiqaadir bagaag iyo weliba axmed cali cigaal haddaba cabdiqaadir oo haatan ku nool gobolka californiya ee waddanka maraykanka ayaa barnaamijka cawayska washington bartamii sanadkan isna la wadaagay qisooyinka ka dambeeyey qaar ka mid a heesaha uu curiyey ee ay ku luuqeeyaan fanaaniintaasi aynu soo xusnay bal aynu soo qaadanno sida ay ku dhalatay heesta galaydh ee uu qaado fanaanka cabdiqaadir bagaag xuseen aw faarxalahan heesu tiriyo la oran jiray fiidmeerta duushaay yaan maqla oo raadiyaha ka maqla haya marka waxaan bal adiguna inaad fariin shimbir u dhiibi kartid isfiiri waan gartaa marka waxaa kaloo jira dhaqan ahaan markaad wax samaynaysid khasab ma anigu si ani yani waayo aragnimada anle waxa waaye haddaad wax samaynaysid wax adiga kugu kooban maha marka waxa waaye qofkaas ama isku gobol ahaada ama waddan ahaada isku afkaaga hadduu ku hadlo ha aad wax ku markuu qofkaas maqlo inuu waxaas wuxuu la xiriiri karo ama uu dareemi karo ay noqoto wey haddii kale hadaad adigu iska hadashid oo waxaaga uusan adiga ku dhaafsanayn hal abuurnimo maaha waa xarafiqaan qofka xaraf hadduu un wax ka samayn karo boo marka saa- saas ay- marka waxa weye dhaqan ahaan soomaaliya masalan anigu caradan joogaa ka hadlaya haya waxa waaye iskuulka masalan gabar haddaad istaqaaniin oo kale shukaansi iyo haasaawiya mid xaafadooda iskama tegi karti haddaad guriga garaacdo aabaheed kaa fulo dee waa lagu garaacaya adigana may lagu garaaci may adaaba ku dhiciba banaanka inaad ku dhacdid bay noqonaysaa haye marka eh, shimbirtii baan u sheegay waxaan leeyahay ha- ha- ha gilgilin albaabka gacal baa ilaashay ila odaga hadduu guriga kaa furay inkaashu aad iyo aad waalidka hadduu ku arko si waa kala dhimanaysaa absolutely Aha.
marka een, waxaad eh, matashay oo maskaxdaada aad ku sawirtay inantii oo gurigii joogto oo inankiina markaa doonaya inuu fariin gaadhsiiyo fariintiina galeydh loo dhiibay oo wakaa deetana albaabkii iyo tartiib protocoolkii xataa waad raacisay sidii guriga loo gelay fiican waa inuusan xataa maka guriga guriga oo dhan maaha waa inaad guriga u tilmaanto oo tirahdid waa Aad guriga iyo- noocaasi guriga lagu dirayaa maaha guriga oo dhan maaha Mhm. meeshaad leedahay een, ha gelgelin albaabkii gacal baa ilaashee guudka uga soo dego madaarada Mhm.
dambe kasoo dhacbaa arrintaasi
maya guryaha qaarkood deyd bay lahaayeen weyn ma ogta aada iyo aada ha marka waxa waaye e, gurigan uu tilmaan buu leeyahy waxa waaye waa kan geedka weyn leh gu- guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leh hahe saasuu tilmaantii kusoo raacaya waan gartay marka heestii eh, bagaag baad u dhiibtay laxanka iyo music ayaa saaray E, axmed cali cigaal deetana bagaag baa ku luuqeeyey tartankii markaa wuu kaga qayb galay Ha, darteed wuu kaga qayb galay haddaana qaldanayn ay tahay inuu qofka labaad noqday bal aynu wada dhagaysana heestaasi galayd galowga iyo haadii argoni miraba gurxan lagama waayo kugu gariira cadaa qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed ilaaw ku siiyo gidigood ku dhaafee cadaa qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed ilaaw ku siiyo gidigood ku dhaafee adaa geesiyoon biqine galay wada adaa geesiyoon biqine galay wada dhambaal gaar ahaane gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib
waa hagaag dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubna qaar ka mid a heesihii hore ee barnaamijka cawayska washington aynu ku wadaagnay ee ay curiyeen hal abuurada iyo weliba mulxamiintii milaxanka soo saaray heesahaasi sidoo kalena barnaamijka cawayska washington kama aanay madhnayn ee dhanka heesaha dambe iyo weliba fanaaniinta aadka loo jecel yahay islamarkaana loo dhagaystay waayadan dambe waxaana ka mid ahaa fanaaniintii muddooyinkaasi martida u soo noqday islamarkaana u warramay barnaamijka cawayska washington fanaanka maxamed siciid cabdi biike bal aynu ka soo qaadanno qisada heesta qof weyn ani iima tiid oo ah mid ka mid a heesaha dhowaan uu soo qaaday fanaanku islamarkaana baraha bulshada muddo lagu hadalhayey waa kan biike oo sharaxaya heestaasi islamarkaana u warramay waryahayaga sagal mustafa xasan nuur qisadeedu waa qisaan cajiiba maasha allah aboonkuu ka sheekeeyey habeenkan qaadayay qof weyn ani ima tihid horta sagalee saad u ogtahay mooyo jacaylku ma gaboobo weliba waxaan aaminsanay afartanka marka kor loo dhaafo inuu markaaba soo dego jacaylku inuu sii dego inuu sii dhaafo toddobaatanka siddeetanka naftu helbay u baahan tahay haye marka waxaad leedahay intaasoo ka waa isha kalgacale mar haddii laysku dulgaboobo Ha.
oo weysada iisoo dhiib iyo tukubada ii qaba iyo Ha.
suuligayga iyo ii Ha.
garbaj markaasaaba xubbiga dhabtii u bilaabmaa maasha allah jacaylka gebigiisu waa wehel Mhm.
marba marku waana wax wanaagsan jacaylku ilaahay baana bixiya waa deeq waxaan mar kasta dee aan ku keenay dee qofkii markii inantii ay kula soo jabto wakti badan waaye badan dee kula soo curto ama qurbaha joogta ama dalha joogtay way noloshii kula soo koriso markay yar weynaato haddaad dee laado oo haddana meel kale u boodo ma fiicna waa inaad qaadaa qof weyn ani iima tihi niyadda u kaawdaysaa oo waxay ku qosasho u geysaa oo waxaan ku jacaylka qalbiga laga koriyaayo waa sidaa u- sidaa darteed baan heesta ku keenay qof weyn aniga imatiid
maxaa soo wada jirno nolosha weeltoo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayli ku weye madad ku waraabi oo muxibo igu soo waqalay ahay wada dhaba ahayn maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan ma jiro wadka ruux hortii waa yeelka noqdaa xubbiga iyo quruxdaadu lahayd hadduu cimri wiiqayo dahi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid
gudahanba dhegaystayaal waxaynu intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan kaasi oo aynu dib ugu milicsanay qaar ka mida suugaantii iyo sheekooyinkii aynu ku wadaagnay barnaamijka cawayska washington sannadkan sii dhammaanaya waxaanan idin leeyahay waa inoo iyo sannadka dambe iyo weliba nooli kulantee
aad iyo aad ayuu u u mahadsan yahay shirwac oo barnaamijka caweyska washington inoo hayay dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanayaan v o a
idaacadaheenna galabtii iyo fiidkii ee baxaya soddonka iyo kowiyo soddonka waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyo gaara oo aan sannad walba dib ugu eegayno kuna falanqaynayno waxyaabihii ugu waaweynaa ee dunida iyo soomaaliyaba soo maray idaacadda afarta galabnimo iyo toddobada fiidnimo ee saacadda geeska afrika ee berito soddonka bisha waxaad ku dhegaysan doontaan waxyaabihii ugu waaweynaa ee sannadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka dunida ka dhacay maalinta xigta ee kow iyo soddonkana waxaad dhegaysan doontaan wararkii ugu waaweynaa ee soomaalida haddaba ha moogaan barnaamijyada ay v o edu idinkugu tala gashay dhammaadka sannadkan